alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah ala kulli xaal waxaynu ku jiray qadaagii iyo garsoorkii siba waxaynu ku jireen waxyaalihii ku imanayay qofka qaadiga ah ee keenayey in xilka laga qaado ama uu casilmo waxau uhi sheekhu raximah ullahu tacaala waidaa kataba alimaamu ilayhi imaamka iyo mas-uulka ugu sarreeya muslimiintu markuu u qoro qaadigii idaa qara'ta kitaabii kitaabkayga iyo qoraalkayga markaad akhrida fa anta macsuulun adigu mid la casilo oo xilkii laga qaaday baa tahay oo fa qara'ahu dabeetana u akhriya in casala waa xilkii waa ka qaadmay waa casilmay wakadaa in quri'a calayhi fi lasaxi haddii lagu dul akhriyana waa la mid wayancasilu waxaa kaloo ku casilmaya bimowtihi dhibashadiisa iyo waincisaalihi casilankiisa man mid udina lahu loo idmay fii shaklin mucayanin wax mucayana yacnii shakli iyo shaqo mucayana loo idmay ka bayci maali mayitin mid dhintay maalkiisa iibintiisiiba weeye walasaxu asax waxaa weeye incisaalu naa'ibihi lmutlaq naa'ibkiisi iyo kusibihiisii mudlaq ahaan inuu casilmayo in lam yuuda lahu filistikhlaafi haddaan loo idmin ow qiila lahu ama lagu yihi istakhlif can nafsika nafdaada xaggeeda khaliif ka sabayso ow atlaqa ama u idlaaqay fain qaala hadduu yihi istakhlif cannii xaggayga khaliif ka samee falaa kuma casilmayo waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waidaa kataba alimaamu imaamkii iyo mas-uulkii guud ee muslimiinta u sarreeyey ee garsoorayaasha cayimayey hadduu u qoro garsoorihii idaa qara'ta kitaabii qoraalkayga markaad akhrido fa anta macsuulun adigu mid la casilay oo shaqadii laga saaray baa tahay oo fa qara'ahu dabeetana u akhriyo in casala markaa waa casilmayaayoo shaqadii markaa waa ka baxay maxaa yeele sifadii lagu xidhay iyo shardigii lagu xidhay ayaa la helay wakadaa waxaa la mida in quri'a calayhi filasaxi haddii isagoo aanu akhrina lagu dul akhriyana iyana waa la mida ujeeddada laga leeyahay baa waxay tahay in la ogeysiiyo un in la casilo xilkii laga qaaday ee inu isagu nafahantiisa u akhriya maaha asaxu wuxuu leeyahay maya ma casilmayo suurada lafdigu waxa weeye markaad akhriya isagii ma akhrina waa lagu dul akhriyey wayancasilu waxaa kaloo ku casilmayaa bimowtihi qaadiga dhimashadiisa waincisaalihi iyo markuu casilmo macnaha dee casilanku marka uu masalan ahliyaddii ka baxo oo kale dee waa casilmaya hadduu waasho oo kale hadduu miyir doorsoomo oo kale hadduu wuu casilmaya oo otomaatig buu shaqada uga baxayay markaa dhimashadiisa iyo casilankiisaba waxaa isna ku casilmayaa man aadina lahu kuwa idmay ama man udina lahu kii loo idmay ee loo oggolaaday fii shaklin mucayanin fii shuqlin mucayanin shuql mucayana fii shuqli mucayini fii shuqlin mucayanin shuqul iyo hawl mucayana ayaa loo idmay ka bayci maali mayitin mid dhintay xoolihiisa iibintiisa ayaa loo xil saaray ama mid maqan xoolihiisa iibintiisa ayaa loo xil saaray markhaati dhegaysigiibuu u xil saaray macnaha waxa weeye cidda isa hadduu qaadigii dhinto ama casilmo waxaa yara la casilmayoo raacaya ciddii uu igmaday shaqo mucayana ciddii uu shaqo mucayana u igmaday masalan shuqul mucayana buu u dirso wuxuu yidhi yacnii qofkaa dhintay hantidiisao dhan intaad soo wada qiimaysa iibi si aan ugu qaybinno dadkii lahaa masalan qof maqan oo kaleo hanti lagu leeyay buuhi hantidiisii soo qiimee masalan markhaati buu meel ugu diray oo wuxuu hi markhaatiga ay soo dhegayso qaadigiiyo garsoorii diray baa dhintay markaa ama casilmay dee cidduu sii diray u sii idmayna ayana waa casilmaysaa weeye ila isaganubay farac ka ahayn wakiil ka ahaayeen mar hadduu kii markaa wakiila ka ahayn dhintay iyaguna markaa waa casilmeen ama waa casilmay walasaxu asax waxaa weeye incisaalu naa'ibihi naa'ibkiisiiyo ku-xigeenkiisiiyo kusibihiisii inuu casilmayo kusimihii ama naa'ibkii almuطlaqi ee muطlaqa ahaa isna waa casilmayaa haddii uu markaa casilmo amagu dhinto waase in lam yuudan lahu filistikhraafi waa haddaan loo idmin marka horeba istikhraaf inuu sameeyo cid kusimaa inuu sameeyo haddaan loo idmin naa'ibka uu samaysay ama mustaqrafka uu samaysay hadduu qaadigii casilmo amaba u dhinto isaguna waa casilmayaa aw ama qiila log waxaa lagu yidhi istakhrib can nafsika adigu xaggaaga yacni ka samayso adigu kusime ama ku-xigeen samayso ow alaqa ama uu idlaaqay istikhraafkiioo la yidhi istikhlaaf yacni samayso fain qaala hadduu idhaha istakhrif cannii mid samaysa laakiin aniga ayuu wakiiliga yahay xagga imaam ahaan naa'ibka ama yacni kusimaha aad samaysanaysaa waxa weeye mid aniga iga wakiila falaa kuma casilmayo markaa dhimashada uu garsoori dhintay macnaha innagaba caadi ahaan masalan dee marbaa masalan hadduu yacni imaamku ama madaxweynuhu hadduu dee qofka iyo ku-xigeenkiisao magacaabo macnaha waxa weeye labadiiba digroodtay ku joogaan laakiin hadduu kan la magacaabay isagu sii magacaabo macnaha waxa weeye kani kanuu ku joogaa idan markaa hadduu naa'ib mudlaqa yahay oo aan loo idmin istikhlaaf markuu kani casilmo waa casilmayaa isna hadduu yidhaahdo adigu samaysa mid adiga kaa wakiila markaa hadduu dhintana wuu casilmayaa haddii layska idlaaqoo laydhi istikhlaaf mustaqraf yani samaysya naa'ibna ayana wuu casilmaya fain qaala hadduu la istakhlif cannii khaliif samaysan laakiin aniga xaggayga ayuu wakiil ka yahay oo aniga ayuu xaggayga ka socdaa falaa markaa kuma casilmaya dhimashadiisa ee saxabaanu markaa dhammaantood wada geliyo wuxuu leeyahay aanu yani casilu muطlaqan ayadoon la kala qaadinba markaa waa casilmayaa qowl saddex wej saddexaad baa jiroo laa muطlaqan maba casilmayo maslaxadu dadka ayaa la fiirinayaa walaa yancasilu qaadin qaadi kuma casilma bimowti alimaami walaa naadiru yatiimin iyo waqfina bimowti qaadin kuma casilmo walaa yuqbalu lama aqbalayo qowluhu hadalkiisa bacda incisaalih uu yidhi xakamtu bikadaa ayaan xukumay ee fain shahida maca aakhira bixukmihi hadduu ka marakaco lam yuqbal cala saxiix lama aqbalayo ow bixukmin xaakimin jaa'is ilxukmi xunkiisu bannaaya hadduu xunkiisa ka marakaco qubila filasaxi waa la aqbalaya wayuqbalu qowluhu qabla caslihi xakamtu bikada waa la aqbali ee fain kaana hadduu hada fii hayri maxalli wilaayatihi faka macsuulin mid la casilay oo kale ayuu markaa la mid yahay waxau sheekhu leeyahay walaa yancasilu ma casilmaya qaadin qaadi ma casilo bimowtiilimaami imaamkii guud iyo mas-uulkii guud ee muslimiinta isaga magacaabay hadduu dhinto isagiina ma casilmayo le'anno haddii la yidhaahdo cid allayaaliyo ciddii uu magacaabay oo dhammi marka uu dhinto ama uu casilmo ama la casilo ba ha casilmaan haddii la yidhaahdo taa macnaheedu waxa weeye dee darar iyo dhib weyn ayaa dadkii ku imanaya imaamkuna wuxuu markaa ciddan u magacaabay waxayd maslaxada iyo danta muslimiinta mar haddii uu dhinto dee wixii markaa muslimiinta dartooda u galay ma burayo masalan hadduu weli gabadh guuriyo oo uu dhinto macnaha kii ku guuriye baa dhinto guurkaagii wuu buray yacni la odhan maayo taasoo kale ayay la mid noqonaysaa imaamkani markuu cid magacaabo cidda uu magacaabay markuu magacaabay muslimiintanu naa'ib ka ahaa ayagu maslaxadooda iyo dantooda u magacaabay hadduu dhinto markaa ma casilmayaan walaa naadiru yatiimin agoonka kiina iyo mas-uulkooda ahaa naadirulyatiim waa kaa agoonta mas-uulka looga dhigay wa waqfin wa naadiru waqfin waqafka kii mas-uulka iyo fiiriyaha iyo eegaal looga dhigay kuma casilma bimowti qaadin qaadi dhimashadii li'annu naadirulyatiim iyo naadirulwaqfi waxa cayima oo magacaaba waxa weeye waa qaadiga iyo garsooraha markaa hadduu garsoorii dhinto kii uu agoonta u magacaabay iyo kii waqafka u magacaabay in mas-uul ka noqdo ayaguna markaa kubuu casilmi maayaanoo dee masaalix waaweyn ayaa ku xidhanoo masaalixdiiba cadilmaysaa walaa yuqbalu lama aqbalayo qowluhu qaadiga odhahdiisa bacda caslihi intii la casilayba ama bacda incisaalihii intuu casilmay dabadi xakamtu bikadaa waxaasaan hebel u xukumay laga dhegaysan maayo markhaatiya caddaydee in la helo mooyaane le'anno mar haddii aanu karaynin hadda inuu xugun sameeyo dee iqraarna ma karayo ninkani wuxuu baawariyo awood u lahaa intaa uu xilka hayey haddiise loo oggolaado inuu yidhaahdo waxaa iyo waxaasaan berigii xukumay dee maba joogsanayo weligiiba wuu wadayaa nin maayarahaa beri dhawaytabaa wuxuu yidhi yacni isagoo ka hadlaya waraaqaheennan iyo dhogmantigeennan siduu u khalkhalsan yahay ayaa wuxuu uhi hebel hebel oo shan iyo siddeetankii maayar hargeyse ka ahaa ayaa ilaa maanta maayara buuri haddadaasuu waraaqihii soo samaynayaa buuri uu taarikhda shan iyo siddeetanki un ka soo dhigaya waa baloorhka anigaa siiyey guriga anigaa siiyey waa haddaymakuu joogaa shan iyo siddeetankii markuu maayar habanuu taarikhdii ka dhigayaa marka haddii loo ogolaado garsooraha isagoo xilkii laga qaaday inuu dhaa kaasaan xukumya kaasaan xukumay dee isagoo aqalkiisa joogu garsooro noqonayaayo labadii isqabtee wax yar u dhiibaba wuxuu odhanaya berigii baanu xukuma faylun buu soo samaynaya marka waa in laga joojiyaayo mar haddii shaqada laga qaaday waxaad xukuntay xukuntay wax dambo lagaa dhegaysanaya ma jirta weeye fa in shahida hadduu furo maca aakhara mid kale isagoo uu la jiro bixukmi ayuu furay lam yuqbal cala saxiix lama aqbalayo hadda markhaati buu iska dhigayaa mid kalena buu soo kaxayso wuxuu leeyahy kanna waa ka markhaati berigaasaan maqaadiga haban waxaan xukumay laga dhegaysan maayo li'annahu yashhad bificli nafsihi wuxuu isagu sameeyey buu ka marakacayaa saxiixa qowliga ka hor jeedaa weji ka hor jeeda wuxuu leey waa la aqbalayaayoo dee haweenay hadday tidhaahdo masalan anaa ilmaha naaskii jaqsiya waa laga aqbalaya oo qolyo isqaba ayaaba markaa laga aqbalayay mar haddaanay mushqaayo doonaynin tanna waa la mid ow shahida bixukmi xaakimin jaa'is alxukmi ama wuxuu ka marakacayaa xugun xaakim xukunkiisu bannaan yahay qof yacni garsooro ah oo inuu wax xukumaa ay bannaan tahay oo shuruuddii garsooruu lahaa laga helay jaa'isualxukmi ayuu xukunkiisii ka markhaatkacayaa wuxuu leeyahay hebel hebel oon berigaa garsooro wada ahayn ayaa xukumay qubilad waa la aqbalayaa shahaadadiisa markaa fila saxi haddaan qabannooo dee markhaati caadiya buu noqonaya ficiluu leeyahayna kama markhaati kacayo aanigu wuxuu leeyahay asaxa korjeeda lama ogoloo waxaa dhici karta inuu markaa ciddan wuxuu kudu sheegaya isaga un ay tahay wa yuqbalu waa la aqbalayaa qowluhu qabla casli xakamtu bikada isagoo garsooro ah oon la casilin hadduu yidhaahdo waxaa anaa xukumay oo taariikhdu markaysa ah idan garsooraha ayaan xukumay hadduu yidhaahdo ayada waa la aqbalayaayo waxaa la leeyihi mar hadduu haddaba uu xukumi karayo man malakal inshaa'a malakal iqraara baa la yidhi hadduu qofku hananayo iqraar iyo qirasho man malakal inshaa'a malakal iqraar baa la yidhi hadduu qofku hananayo inuu wax insheeyo hadda abuuro iqraarkeedana wuu hananayaa laakiin man laa yamliku linshaaa laa yamliku liqraar mar haddaanu inshaa iyo curin haddan ahayn iqraarkeedana maleh iminka garsooraha la casilay waxaanu yidhi hadalkiisa lama aqbalaya intii la casilay dabadi waxaasaan xukumay leanna waxay leeyahay hadda ma xukumi karo inshaa hadda ma karo iqraarna looma ogola laakiin kan hadda garsoorahay waxaan anaa xukumay dee haddaabuu xukumi karaa marka mar hadduu inshaa hadda samayn karo iqraarkiisana waa laga aqbalaya wa yuqbalu qowluhu qabla caslihi xakamtu bikadaa waxaas ayaan xukumay waa laga dhegaysan fain kaana hadduu yahay fii hayri maxalli wilaayatihi wilaayadiisii iyo halkuu xukumayey meelaan ahayn hadduu ku sugan yahay fa ka macsuulin garsoore la casilay oo kale ayuunbuu la mid noqonayaa markaa qoryahan shuraaxda ahi qaarba laba si-ood ayay markaa masaladan u sharaxayaan qaar waxay raacinayaan hadalkan hore ee soo socday ee aynu haynay oo bimacnaa waxa weeye markanuu qaadiba iyo garsooraba ha ahaadee markanuu leeyahay waxaasaan xukumay haddii wilaayadiisii iyo intuu xukumayay hoos imanaysa meel ka baxsan uu joogu idhaahdo waxaasaan xukumay laga aqbali maayo li'annahu laysa lahu inshaa'ulxukmi ama halkaa inuu xugun hadda ku ridaa yacnii xaq uma lahaa iqraarkiisana markaa lama aqbalayo markaa masalooyinkan hore ayay masaladu xidhiir la leedahay markaa ladaa qaarna markaa way iskaba cammimayaanoo waxay leeyihiin fain kaana garsooruhu hadduu ku sugan yahay fii hayri maxalli wilaayatihi wilaayadiisa iyo awooddiisa iyo xukunkiisa meeshuu ahaa meelaan ayad ugu sugan yahay faka macsuulin buu ka dhigan yahayoo dee awood uma lahaa inuu halkaa wax ku xukumo qaadi markaa la casilay oo kale ayuu ka dhigan yahay markuu meeshaa kala joogo oo waxba kuma xukumi kara halkaa walow iddacaa shaksun hadduu sheegto calaa macsuulin qaadi la casilay annahu akhada maalahu inuu birishwatin ku qaatay ow shahaadati cabdayni ama laba addoon marag furkooda ayuu xoolihiisii kaga qaaday maalan uxdira waa la keenin wa fusilad waana la kala saaraya khusuumatuma addooddooda waa la kala saari ee wain qaala hadduu idhaha xakama bicabdayni buu ku xukumay walam yadkur maalan xoolana aanu sheegin uxdira waa la keeni waqiila waxala laa lama keenayo xataa yuqiima bayinatan bidacwaahu ilaa dacwadiisa bayinaya markhaati uu soo taago fa in uxdira haddii la keeno oo wa ankara uu diido sudiqa bilaa yamiinin dhaarlaan baa loogu rumaynaya fi lasaxiix qultu waxaan nawowi haddaan alasaxu biyamiinin maya dhaar ayaa loogu rumay wallahu aclam walow duciya calaa qaadin qaadi haddii lagu sheegto jawrun fii xukmin xukun inuu jawr ku sameeye lam yusmac daalika kaa la dhegaysan maayo wayushtaradu bayinatun markhaati ayaa la shardiyaa wain lam tatacallaq bixukmihi haddaanay ku tacalluqminna xakama baynahumaa khaliifatuhu ayaa kala xukmin ow hayruhu ayaa kala xukminaya waxau uhi sheekhu raximah ullahu tacaala walow iddacaa shaksun shaksi hadduu ku sheegto calaa macsuulin garsooro la casilay annahu akhada maalahu birishwa inuu xoolihiisi laaluushahaan uga qaatay hanti intaa leeg ayuu ninkani markuu garsooraha laaluushahaan iga qaatay buu leeyahy rishwana waxaa la yidhaha wixii garsooraha loo siiyo inuu xaqdarro xukumo ama xaq lagugu xukumi lahaa inuu kaaga difaaco taas ayaa rishwo la yidhaahdaa haddii qofka xaqdarradaasi aanay si kale kaga joogsanaynin ama xaqiisa aanu ku helaynin wuxuu ninkaa iska siiye mooyaane waxaa la yidhi ka qaadanaya waa ku xaaraan laakiin ka bixinaya xaaraan kuma aha isaga qofkan xaqdarradan iskaga difaacaya ama xaqiisii kula soo baxaya inuu bixiyaa isaga xaaraan ku noqon mayso laakiin ka qaadanaya isaga xaaraan bay ku tahay markaa rishwo ayuu igaga qaatay buu leeyahay xoolahaygii ow shahaadati cabdayni maalan tusaale ahaan laba addoon ama kuwa yaalihii aan markhaatigooda la aqbalaynin oo masalan wuxuu leeyahay laba faasiq waxa uu leeyahay laba qof oo aanu colnahay oo cadaawaddooda ay caddahay ayuu markhaatigoodii ii qaaday oo aan ka dacwooday oon ka hadlay dabeetana siaasuu xoolahaygii cid kale ku siiyey saasaa lagu dacwaynaya uxdira waa la keeni waa loo yeedhiyo waxaa laodhan kaalay wa fusilad khusuumatuhumaa khusuumadooda iyo dooddoodana waa la kala saarioo sidii waddadii garsoorka caadigahi marayay ayaa loo marinoo kanna caddayn baa la weyddiin kanna markaa marka hore kani markuu sheegtay kanaa la weyddiin jawaabtii hadduu dafira markaa kanaa caddayn la weydiin hadday caddayntii ku sugnaatona waa lagu xukmay hadday ku sugnaan weydana wuu ka dhaaran wa in qaala hadduu ilaha xakama bicabdayni laba addoon ayuu ku xukumay ama yacnii kuwo kale oo kuwii aan markhaatigooda la aqbalaynina waana og yahay buu leeyahay arrintaa walam yadkur maalan laakiin wax xoola ah oo hadda uu sheegayuu leeyahay xoolahaas ayaa igaga maqanna ma jiraan uxdira waa la keeni si uu markaa gaadigaa la casilay waa la keeni si uu dacwaddaa uga jawaabo waqiila waxaa la yidhi laa xataa taquuma bayinatu bidacwaa maya ilaa bayine iyo markhaati loo helo uu keeno dacwaddiisa inuu ninkaasi faasiqiintaa wax ku xukumay ama addoommadaa wax ku xukumay markuu markhaati soo taago ayuunbaa markaa loo yeedhaya inta kale loo yeedhi maayo le'annahu waxa asala bay leeyihiin ama daahirku wuxuu yahay dee inay markaa garsoorayaashu sida markaa diinta waafaqsanee daahirkaa inay wax ku xukumaan fa in uxdira haddii haddaba la soo xaadiriyoo la keeno dabeetana wixii lagu sheegtoo wa ankara uu diido uu idhaahdo maba xukuminba amba uu yidhaahda laba markhaati oo xorah oo caadiliina ayaan ku xukumay sudiqa bilaa yamiinin dhaarnaan baa loogu rumaynaya filasaxi haddaan qabanno oo waxay leeyihiin dee sharciga ayaa aaminay mansabkiisanna markaa waa in la ilaaliyaa iyo mas-uuliyaddiisan markaa waa inaan la dhaarin filasaxi haddaan qabanno qultu waxaani nawowi haddaan alasaxu biyamiinin maye dhaar waa laga maarmaan waayo xadiidka walyamiinu calaa man ankar qof kasta oo wax loo sheegto oo inkira dee waxaa lagu leeyahay dhaar walow duciya haddii lagu sheegto calaa qaadin garsoore hadda markaa fadhiyo oo xilkii haya ayaa jawrun fii xukmin lagu sheegtay lam yusmac daalika kaa lama maqlayo wayushtaradu bayina bayina iyo caddayn baa la shardiyaa mar hadduu meeshii fadhiyo oo uu xilkii hayo cidda wuxu sheeganaysaa cidda markaa looga dacwoonaya ama dee ha ahaato markaa imaamka weyn ha looga dacwoodo ama yacnii cid uu u xil saarayoo seqaadilqudaad baa jiri jiray innaga halkeennanoo kale guddi cadaaladeed baa jirta yacnii cidda u dacwoonayso waa inay bayine iyo markhaati marka hore keenaan marka bayine iyo markhaati loo keeno ayaa markaa isagiina loo yeedhaya macnaha waxaa laga ilaalinayaa dee kii u yar cadhoodaba hadduu soo dacweeyo loo yeedho dee hawshii ma wadi karaya markaa garsoori waa in laga ilaaliyaa waxa la idhaha laba arrimood baa laga maarmaanaa qaadiga waa inuu muraaqab yahay oo cid ka sarraysa oo eegaysa waa inay jirto oo wixiisa eegaysoo looga ashtakoon karaa ciddaana waxa saaran dadka yacnii ama ka aargoosanaya amaba yacnii dee cabadkii ciyaarta wada haddana ashtakadooda iyo waxaan jirin ay sheegayaanna ayana waa in laga ilaaliyaa hadday habar waliba tidhaahdo ama qof wala ku qanci waayaba soo dacweeyo laydhaha ha loo yeedho macnaheed waxa weeye de inaan waxba wadi karayn un xafiiskiiba fadhiisan qof walba iskaga cararaya markaa markaa shayga dhabta ah ee sugan ee markhaati lagu caddeeyo unbaa loogu yeedhaya loodhanayaa cid baa ku soo dacwaysay markhaati bay wadatay haysataa inaad waxa ku saysay kaalay laakiin mid waloo soo dacwadaba haddii laydhaha kaalay uun macnaha waxaa way noqonaysaa markaa meesha ibtidaal baa markaa garsoorihii ku dhacaya lam yusmac daalika lama maqlayo wayushtaradu bayinatun bayino iyo markhaati ayaa la shardiya haddii kale dadkuwa markaa dee garsoorkii waa ka cararayaanoo cid markaa garsooro noqonaysaa ma jirto taa macnaheeduna waxa weeye dee inaanay markaa ayana dhicin unsaan innaga laleeya ninku intuu wuxuu doono xukumo intuu yidhaahdo maanta iyadoo maalin cadba habeenba qaar baa odhay waa habeen dabeetana waxa lodhay ambi inuu ka qaado hadda wuxuu xukumay iyadoo hadh cad la joogo duhur buu xukumay waa habeen sidaa iyadoo masaladu caddi baa lagu leeyahy ambiinuu ka qaado dee in ambiinuu laga qaato markaa dadka la dulmiyo maahee waa in kiiskan iyo waxaanay da ku gelayaan lafdeeda la dabagaloo la eegaa mid meesha ku jirta weeye wain lam tatacallaq haddaanay haddaba dacwadan loo sheeganaya garsooruu la xidhiidhin bixukmihi xukunkiisa haddaanay la xidhiidhin ee masalan wuxuu ku sheeganayaa dee waa see qof bini aadmiya wuxuu leeyahay dhul buu iga qaaday oo yacni aan isku haysannaa wuxuu leeyahay hanti kaluu iga qaaday wax xukunkiisa iyo garsoorkiisaba shaqo lale maaha ee waa wax kaloo dhex maray isagiina waa garsooro meesha ayuu fadhiyaa anaa ku xukumaya miyay soconaysaa mee xakama baynahumaa dhexdooda waxaa kala xukuminaya khaliifatu kusimihiisa ama ku-xigeenkiisa ayaa kala xukmin intuu isagoo aan ka soo wareego halkan ninkii soo ag fadhiiso ayuu ku-xigeenkiisa kala xukminaya ow hayruhu ama hayrkii oo qaadi kale ah iyo garsooro kale ayaa markaa kala xukminaya faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii adaabi alqadaa'i wahayriha aadaabta qadaagu leeyahay iyo kayrkeed liyaktub ilimaamu imaamku ha u qoro liman yuwalliihi ciddau markaa magacaabayo mas-uuliyaddaa u dhiibayo ha u qoro wuxuu u bandhigay wayushhidu bilkitaabi wuxuu maraggelin shaahidayni laba marag oo yakhrujaani macahu ula baxaya ila lbaladi yukhbiraani kuwaasoo ka warrama bilxaali xaaladda wa takfiih waxaa ku filan alistifaadatu faafidaya ku filan fil asaxi haddaan qabanno laa mujaradu kitaabin ayada maya cala almadhabi haddaan qabanno wayabxahu alqaadii qaadigu markaas waxa uu raadin can xaali culamaa'i ilbaladi beledka culimmadiisa xaaladooda ayuu raadin wa cuduulihi iyo dadka caadiliinta ee meeshaa jooga wayadkhulu wuxuu gelayaa yowma alisnayni maalin isniina ayuu gelaya wayanzilu wuxuu degayaa wasada albaladi beledka dhexdiisa ayuu markaa degayaa wayanduru awalan wuxuu eegayaa fii ahli alxabsi dadka xidhan ayuu eegi faman qaala kaydhaa xubistu bixaqin ayaa laygu xidhayaa daamahu xabsigiisa wuu sii joogtay ow dulman baa laygu xidhay buudhi fa calaa khasmihi alxuja ka markaa la doodaya ee haysa xujo ayaa lagu leeyay fain kaana qaa'iban hadduu maqan yahay kataba ilayhi wuu qoray liyaxdura si uu u yimaado uma fi lawsiyaa'i dadkii awsiyada ahaa ee markaa agoomaha iyo loo xil saaray buu eegi faman iddacaa wisaayatanka sheegta sa'ala canhaa wuu weyddiin wa can xaalihi wa tasarrufiina buu weyddiin faman wajada uu ka helo faasiqan isagoo akhada almaala minhu uu ka qaadi ow daciifan ayuu helay cadadahu wuxuu ku xoojin bimuciinin mid caawiya ayuu ku xoojin waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala liyaktub alimaamu imaamku ha uu qoro liman yuwalliihi cidda u magacaabayu u dhiibaya garsoorka beled iyo meeluu ugu xil saarayo waxaanuu horta u bandhigay ama uu u xil saaray waa inuu qoraa oo idhahdaa waxaan kuu magacaabay inaad beledka caynkaa iyo caynkaasi xuduuddiisu intaa iyo intaa tahay inaad qaadiyo garsoor ka noqoto waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkai asxaabu sunanka ay warinayaan nasaa'iya baa warinaya walow sanadkiisa markaa la daciifiye nebigu kataba licamr ibni xasmin lama bacau ila alyaman markuu yaman u diray soo qaday qoraal ayuu u qoray waxaa kaloo abubakar isagana anas markuu baxrayn u diray isagana qoraal buu u qoray waa iska sunna baa laydhio haddii aan waxba loo qorinna le'annu mucaad markuu nebigu dirayey isagana wuu u dardaarmay keliya may wax qoraala umu samayn markaa sunnanimo inuu qoraal u qoro ayaa wanaagsan wa yushhidu waxaanu maragelin bilkitaabi kitaabka iyo qoraalka shaahidayni laba markhaati ayuu qori ayuu maragelin waa inuu weliba laba markhaatina oo idhahdaa waxaana ka markhaati ah ninkaa hebel hebel inaan garsooraha u soo magacaabay hebel iyo hebel baa ka markhaati ah labadaasoo yakhrujaani macahu la baxaya ilalbeledi beledkii markaa loo magacaabo bay u raacayaan ama ha fogaado ama ha dhowaado yukhbiraani waxaanay ka warramayaan oo qolada beledka ay u warramayaan bilxaale xaaladda ayay uga warramayaan dee waa xilliyadaa hore ee markaa dee wax lagu wada hadliyo waa wasaa'il kaloo la ysku gaarsiiya aanay jirin ee qoraalladan iyo waxan iyo shaambadahanna ay iska wada markaa wada bidaa'iga ahaayeene dee laga cabsanaya markaa taswiir in la sameeyo saa daraaddeed baa markaa qoraalka uu qorayo si aan loo taswiirinoo mid kale isaga qoranni oon markaa ummad ugu xukumin in markaa markhaatiya loo sheego lagu qoro inay markhaatiyadaasi raacaan inay markaa reerbeledkii soo shiriyaan oo yidhaha nin kalea garsooro laydinku soo magacaabay maanta siyaaro badan baa dee wasaa'il iclaamkii kuwii dowladda ayaa laga sii daynayaa yacnii taarar baa lagu gaadhsiinaya waxyaalo fara badan baa markaa maanta la samaynayaayoo fududoo markaa waxaa laga yaaba inaan looga baahaninba markaa markhaatiyadan meesha u raacayaan wa takfii waxa ku filan alistifaadatu yacnii ninkaa magacowga loo magacaabay alistifaadatu faafid fila saxi haddaan qabanno haddii ay faafdo oo hebel baa garsoore gobolkaa looga dhigay oo dadka oo dhan markaa ay wada dhex gashana istifaadadaa iyo faafidaana ayadana way ku sugnaanaysaa maqsuudkii baa ku xasiray yacnii khulafada iyo nebiguna wax ishaado i sameeyeen ma jirin asax baynu nine wejiga ka horjeega wuxuu leeyahy meel lama ogola cuquuddu istifaado kuma sugnaatee waa in markhaati loo sameeyaa laa mujaradu kitaabin ayada kitaab iyo qoraal keliya oo aan markhaati ama istifaada la soconin ayadoo kuwa filoo ninkii intuu warqadun qaato oo gobolkii la tago le'annu waxay leeyihiin taswiir ayaa markaa suurtagala wej kale ayaa jiroo leh qof sidaa ugu dhiiran karaya arrintaa inuu sheegu imaamka markaa ka been abuurta way adag tahay markaa qoraalka lafdiisu waa ku filan yahay haddaba markii la magacaabo muxuu markaa tallaabee uu qaadayaa inta aanu weli meeshii loo magacaabay tegin wayabxadu wuxuu baadhayaa alqaadi garsooruhu inta aanu meeshaa loo magacaabay tegin can xaali culamaa'iilbeledi beledkaa loo magacaabay culimmadeeda wa cuduulihi iyo dadka caadiliintaee wanaagsan ee ku nool iyo dadka musakiyiinta ayuu markaa weyddiin siuu markaa isagoo magaaladii aqoon u leh uu soo galoo markaas aan loogu khiyaamaynin hadday u suurtogeli weydo waddada ha ku sii weyddiiyo hadday ku suurtogeli weydo marka uu galo ha weyddiiyo wayadkhulu waxaanu gelayaa yowma alinaini maalin isniin weliba subax ayuu gelayaa leannu waxay leeyihiin nebigu yacnii madiina waxa uu galay markaas xilli barqa ayuu galay makana markaa maalintii iyo fatxu makana xilligaas ayuu galay oo xilligaas ayaa wanaagsan khamiisana markaa weliba axaadiid ayaa markaa ku soo aroortay inay markaa iyaduna wanaagsan tahay sida xadiid ibnu maaja warinayo allahuma baarik liummatii fii bukuriha yowma alkhamiis ilaah ummaddayda waxaad u baraysaa kalahaadda markaa maalinta khamiisa ilaahay oo u barakee oo markaa haddii ay isniintii markaa suurtogeli wada ayay leeyihin khamiisa ayaa wanaagsan waya xilligaa uu galay markaa nebigu ayaa ahayd markaa subax isniineed ahayd madiine uu galay hadday suurtogeli waydana khamiistaasi xadiidka markaa ibnu maaja aynu sheegnay uu tilmaamay wayadkhulu yowma alinain wayanzilu waxaanu degayaa wasada albaladi beledka dhexdiisa ayuu gelayaa si dee dadka ugu sinaado oo ay dadku usoo wada gaadhaan waa haddii aanay dee meel loogu talagelay jirin ee adugu aad dooranaysa halkaad degayso waxaad degaysaa bartankeeda cidda markaa samaynaysa marka maxkamad iyo garsoor loo samaynayana in magaalada bartankeeda laga samayno cidhif laga dhigin waayo dadkii dacafada iyo cajasadii ayaa markaa lugaynta iyo ay ku dheeranayso ay ku fogaanaysaayo waxaa la doonayaa magaalada bartankeeda inay noqoto wasad albeled mar hadday magaaladu weyn tahay haddaba marka uu meeshii tago waxay dhahdeen culimmadu waxa ugu horreeya ee uu qabanayaa dee horta waa inuu qaadiga garsoori hore xilka kala wareego oo waxyaalaha uu la wareegaya dee waxaa ka mid ah faylashii iyo dawaawiintii ayuu la wareegaya markauu faylashii iyo dawaawiintii la wareego waa yanduru awalan marka ugu horraysa wuxuu eegayaa fii ahli lxabsi xabsiga iyo xadhigga iyo jeelka cidda u helkaa buu eegaya le'anno xabsigu waa nooc min alcadaab ka mid ah waa qof xorriyaddiisii markaa iyo tasarufkiisii laga xidhay qof meel la fadhiisii weeye markaa kuwaas ayuu eegayaa marka ugu horraysa bal cidda xidhan ee jeelka ku jirta ayuu arrinkooda eegayaa qaabkuu eegayaana waa inuu dee markaa laba amiin ama mid amiin iyo laba markhaati waa inuu diro isagu dee ma tegi karayo markaa wuxuu soo weyddiinayaa qof waliba wuxuu u xidhan yahay iyo cidda soo xidhatay iyo sababta u xidhan yahay ayuu soo weyddiinayaa haddaba faman qaala ka yidhaahda xubistu bixaqin xaq ayaa laygu xidhay yacnii waxaasaan sameeye waxaaiyo waxaasaan sameeyo xaqaas ayaa laygu xidhay buu yidhi adaamahu markaa wuu daa'iminoo dee xadhiggiisa markaa wuu daa'imin oo xadhiggiisu sidaasay u sii daa'imayaan macnaha waxaana yidhahdeen daa'imiddaasi wada caam ma ahee hadduu masalan qofkani xad galay dee xadkiinta laga ogaabaa la sii dayn haddii markaas xoolo masalan uu kale uu yacnii qof ka qaatay oo kale uu yahay wuxuu farayaa markaa inuu iska bixiyo hadduu iska bixin waayo oo ay sugnaato weliba isagoo hanti haysta inuu iskaga bixin waayo adaamahu kaas baa markaa jeelka lagu sii haynaya hadday sugnaato qofkani inuu caydh yahay oo cantayn aanu haysaninna dee xadhiggiisa waxba tari maayo waa laga soo daynaya wa loodhaya ora shaqo tag waa loodhaya ila farnadiratun ilaa maysara baa ilaahay yidhi inta wax ka helaya waa in laga sugaa ow qaale wuxuuhi xubistu dulman dulmi ayaa markaa laygu xukumay iyo wax liyaaliyo waxaan geystay midnaba ma jirto ayuu yidhi fa calaa khasmihi ka khasmigiisaha markaa haysee u xidhan yahay xujatun ama alxujatu ayaa laga rabaa waxaa la leeyahay keen ninkan waxaad ku xidhay soo caddee baa la leeyahay markaa haddii markaa uu soo caddayn waayu keeni waayo isaga ayaa loodhayaa dhaaro waa la sii daynaya fa in kaana kii khasmigiisa ays hayseen khaa'iban hadduu yahay mid maqan kataba ilayhi waa u qorayaa qoraal buu samaynaya halkuu joogo garsooraheeda ayuu markaa qoraal u samaynayaa si markaa liyaxdura si uu u yimaado oo isaga iyo ninkan loo kala saaro haddii markaa uu iman waayo oodda ayaa laga qaadaya markaa marka uu qoladaa xabsiga eego uma fi lawsiyaa'i waxau eegaya awsiyadii awsiyadu waa jamcu wasiyin waataynu soo maraynaa iisaa iyo wasiya ayaa la yidhaahdaa wasiya markay tahay waa marka nafci qofka loo dardaarmayo oo muusin iyo muusaalahu iyo muusaabihi ayay arkaantiisu noqon markay qofka uu qofku dhimashadiisa kadib u dardaarmaya hanti laakiin iisaagu isaga wasi ayaa la yidhaha ka dardaarmaya oo waa masalan markii xil iyo mas-uuliyad qofka loo dardaarmayo dhibbaa wuxuu u dardaarmayaa yacnii carruurtiisa yaryar inuu mas-uul uga noqdo waxa u dardaarmaya dadkaa waalan inuu mas-uul uga noqdo waxa u dardaarmaya deymaha inuu ka bixiyo wuxuu dardaarmaya hanti wuxuu leeyahy inuu soo ururiyo wasi baa la yidhaahdaa waxa ka horreeya uun dee cidda wilaayadda sharcigaa leh oo aabbaha iyo awowga unbaa ka horreeya cidda koowaad ee mas-uuliyaddale qofka walan ama yar waa aabbaha waxaa ku soo xiga awowga aabbaha aabbihii waxaa ku soo xigaya saddex ku noqonaya labadaasi kii ay dardaarmeen oo kitaabulbayc ayaynu ku soo marnay wasi waa marka waa darajada saddexaad kuwa awsiyada ah ee loo dardaarmay carruurta iyo dadka waalanaya sufahada ah ayuu arrinkooda eegi li'annahu waxay ku tasarufayaan xaqa cid aan xoolahooda dalban karaynin oo xataa hadduu ka baabi'inayo aan iska dhicin karaynin waa carruur iyo dad waalan iyo dad sufaan waxooda maamulan karaynin ayuu hantidoodii hayaa marka kii xidhnaa waxaa ku soo xigaa waxa weeye waa kuwaa faman iddacaa haddaba ka sheegta wisaayatan war hantidan aad maamulaysa iyo waxaanaad haysata xaggeed markaa uga timi waa la ii dardaarmay oo aabbahood ba ii dardaarmay ama awowgood ba ii dardaarmay sa'ala canhaa wuu weyddiin keen buu leeyahay markhaatigii markuu kuu dardaarmayey goobjoogga ahaa wa can xaalihi wa sa'ala can xaalihi markay taasi sugnaato waxa weyddiin haddana xaaladdiisa qofkani inuu qof aamina yahay qof ku filan inuu yahay ayuu weyddiin haddana wa tasarufihi bal siduu ugu tasarufay ee hantidan uu hayey bal siduu ugu tasarufay inay say ahayd ugu tasarufay inuu ka baabiiyey uu ka hadleeyey ayaa markaa iyadana uu weyddiin faman wajadahu ka uu helo dee hortuu qof caadilahoo qawiya aqarragu dheh isaga wuu ku sugayoo saa u haybo odhan ow faasiqan ayuu ku helay waa nin faasiqoo wixii yaraa isagu dee kagaba qayilaya akhada almaala minhu xoolihii markaa intuu ka qaado ayuu markaa cid kale oo aamina ugu dhiibayaa ow ama wajadahu daciifan cadlan daciifan waa qof caadila laakiin waa qof tabar daranoo hantidanba qof maamuli karaya ma aha laakiin waa qof isagu amiinahoo wanaagsan cadadahu isaga wuxuu ku xoojin bimucaynin mid kaloo caawiya ayuu ku xoojin isaga xilkii laga qaadi maayo eh isaga waxaa lagu xoojinayaa uun mid caawiya wayatakhidu wuxuu yeelanayaa qaadigu musakiyan ayuu yeelan wa kaatiban karaani ayuu yeelan wayushrad waxaa la shardiya kownu musliman cadlan caarifan inuu yahay muslim cadlan oo caarifa yaqaana bikitaabati maxaadira garmaqalka yacnii qoraaladeeda wa sijilaatin iyo faylasha xugunnada qoraalkooda waa inuu yaqaanaa wayusaxabu fiqhun baa la shardiyaa wafuuru caqlin caqli dheeraada baa la shardiyaa wa jawdatu khadin khad wanaag baa la shardiyaa wa mutarjiman buu yeelan wa sharduhu mutarjimkana cadaalatu weeye wa xorriyatu weeye wa cadadun iyo tiro walaa saxu asaxu jawaasu acmaa mid indhali inuu bannaan yahay washtiraadu cadadin cadad iyo tiro ayaa la shardiyaa fii ismaaci qaadin qaadi maqashiintii bihi sababun dhaga culays uu ku jiro wayatakhidu wuxuu yeelanayaa diratan ulli taadiibu wax ku edbiyo wa sijnan iyo jeel liaddaa'i xaqin xaqa gudidiisa iyo walitacsiirin tacsiiru markaa u isticmaalo ayuu sabaysan waxau sheekhu halkay inooga gelayaa waxaa loo yaqaana acwaanu lqaadi waa kaaliyayaasha ama gacayiyaraasha qaadiga waxauhi sheekhu wayatakhidu intaa kadib wuxuu yeelanayaa musakiyan midu tasgeeya oo ciddii u baahda ee markhaatihe loo keena u garan waayo dadka u soo weyddiiso xaaladdooda u soo caddaysa ayuu keenayaa ayuu sabaysanayaa weliba hadda jinsi baa laga wadaa musakiga waxa laga waxaa loo jeedaa musakiyayni waa inay laba yihiin mid qura maaha musakigana waxay fuqahadu yidhahdeen asxaabu masaa'il waxaa kala jiray asxaabuulmasaa'il iyo iyo musaki baa kala jira cidda taskiyada dhabtaa samaynaysee qofkaasi inaanu markhaatiga gelin ama galo waa dadka markaa la soo weydiinaya ee dee ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadka isku meesha yihiina musakiga dhaftahi waa kaa laakiin kuwa waxa la yidhaha asxaabu masaa'iloo waa kuwan garsooruu dirayo ee uu leeyahay labadan markhaati tuuladooda iyo meeshay degganaayeen taga bal xaaladdooda inaga soogaada inay yihiin dad caadiliina iyo inaanay ahayn markaa wayatakhidu wuxuu samaysay musakiyan waayo waa u baahan yahi cidda shuhuuddee markaa uu ka jaahil noqdo si uu weyddiiyo welibana dad markaa qarsoon ayay noqonayaane dad markaa macruuf oo la wada yaqaan noqon maayaan markhaatigana dee saynoondada shuruud buu leeyahay innagu had iyo gooraale hadda waxaynu samaynaa keliyahuun dee mar haddii aan qofkii waxba lagu duro aanay ka muuqanin kanna markaas aanu durin in saasun layskaga socodsiiyo kollaybana in layska hubiyo waa arrin laga maarmaana tanay soomaalidu tidhaahdo waa iga deedafo waxay odhanayaan iminka markhaati baa la soo taagay wuxuu leeyahy wuxuu ogyahay inta markhaatiya la wato rasuullah kaasi waa iga deedafo kana waa iga deedafo kana waa iga deedafo in alle intii meesha joogtay kiiskama markhaati xayd buu deedafaynaya deetana waa ka deedafaa la odhanaya macnaheed waxa weeya kiiska inuu markhaati la'aan soo baxo sharcigu ma yaqaana deedafaynta wuxuu yaqaanaa qofkan inuu duro oo ku sheego waxaanu markhaatiga ku gelaynin hadduu yidhaahdo waa aabbihii hadduu yidhaahdo masalan hantidan wuu markhaatiga soo qabsay wuu la leeyahay markhaati u geli maayo hadduu yidhahdo cadaawad baa naga dhaxayso col baanu nahay caddeeyun baa la leeyahy waxyaalaha hadday markaa caddaadaan markhaatigaas wuu ka jabay hadduu caddayn waayana markhaatiga sidiisii baa loo wadayaa markaa wayatakhidu musakiyan buu samaysan wa kaatiban kaatib ayuu samaysan waa karaani lannu xaajadii baabaa isagu xukunkii iyo ijtihaadkii ayuu ku mashquulsan yahay hadduu markaas yidhaahdo qor taa macnaheed waxa weeye inuu markaa kaga mashquulayo ayay keenaysaa kaatibuna waa hadda halkaynu idhaha kaaliyaha kaaliye ayuu markaa samaysanayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam kaatibiin fara badan oo afartan markaa koru dhaafaya ayuu lahayoo wuxuu qori jiray wa yushtaradu waxaana la shardiyaa kownuhu musliman inuu yahay kaaliyahaasi muslim waa inuu yahay cadlan qof caadilohoo xagga markhaati gala waa inuu yahay hadduu khaayin noqdo wax allayaaliyo wax ku dhowrsamayaa ma jiro sida iminkaba in badan badanoo garsoorka laga cawdo waxa mushkiladdiisata kaaliyayaasha kan wax isdhaafinaya laaluushka dadka weydiinaya faylkii haysanaya ee imtixaankao dhan samaynaya kaaliyayaashay u badan yihiin waxaa laga yaabaa inaan waxaanu ogayn garsoorahan inuu laaluush dadkan weydiinaya garsoori baa doonayo bale iyo baas markaa inuu kala wado ayaa laga yaabaa markaa wayushtaradu kownu musliman cadlan waa inuu yahay caarifan waa inuu yahay mid yaqaana bikitaabati maxaadire wa sijillaatin maxaadir iyo sijillaad qoritaankood maxaadir waa jamcu maxdar sijillaadna waa jamcu sijil waxay yidhaahdaan faylka marka lagu qoro uun waqaayicda dacwadda misale qofkan sheegashadiisii kan kale jawaabtiisii markhaatiyadii intaa marka lagu qoro ee aanu xukunku la soconin maxaadir baa la yidhaahdaa garmaqal baynu markaa inagu odhanaynaa haddii lagu qoro xukunkii oo macalxukunkii la raaciyana sijilli baa la yidhaahdaa markaa dee waa faylkii ayuu markaa kaasi noqonayaa markaa wayushtaradu waxaa la shardiya kownuhu musliman cadlan caarifan waa inuu mid yaqaana bikitaabati maxaadire wa sijillaatin waa inuu yaqaanaa sida loo qoro si aanu markaa dee u fasaadin si aanu markaa u qaldin waa inuu kala yaqaanaa ila waxaa la doonayaa hadhowta faylkii marka la eego dee fayl markaa tixraac leh ayaa la doonayaa oo markaa dacwaddii u horraysay ee qofkani uu soo dacwooday jawaabtii uu kani kaga dacwooday hadduu qiray iyo hadduu inkirayba kan kale markhaatiyadiisii waxa ay fureen asbaabtii xukunka oo dhan baa la doonaya inay ku caddaadaan oo laga helo wa yustaxabu waxaa kaloo loo sunneeyaa fiqhun fiqi ayaa loo sunneeyaa inuu aqoon dheeraada leeyahay si aan markaa jahl iyo aqoon darro hadalka iminka masalan dacwaddaa markaad dhegaysanayso hadalka hadal baa uu xilsaaminaya oo wax keenaya marka uu qofkan kala jawaabayo hadalka jawaabtiisa mid bay wax ka dhalanaya mid baanay wax ka dhalanaynin qof garan kara hadalkaa oo ha dhowto intuu isagu macno iska cabbirto wax kale aan qorin waa inaanu noqonin ee nin la socdo wuxuu qorayo waa inuu yahay waxaa laga yaabaa inuu maantao dhan ninkaa wax sheeganayo iska tororogleeyo laakiin qofka garsoorahahay hadalkiisaa waxa wax ka soo qaad leh ee ninkan wax lagu weyddiin karo inuu garanayo kan lafdiisa wax qorayaana ha dhowto si aanu wixii uga kala tegin ee lafdhabarta xukunkan ugu noqonaya waa inuu yaqaanaa markaa fiqiga hadda waxaa laga wadaa waa xagga axkaamta qoraalka iyo qaababka loo qoro waa inuu aqoon gaara u leeyahay fiqiga laga hadlaya kaas weeye wuufuuru caqlin waxaa la shardiyaa caqli dheeraad ah caqligan takliifiga caqliga mid waa takliifi oo hadduu qofka ka maqan yahay dee waxba ma saarna caqligaa takliifigaa mid ka dheeraada waa inuu leeyahay qof hadalka fahmi karaya waa inuu yahay qof aan hadalka lagu siraynin waa inuu yahay qof markaa muqafalahoo yacnii hadhowta maxaa la yidhi iyo maxay ahayd markuu garsoori hadhow yidhahda soo qor oo maxaa la yidhi sidii midaan jooginba waa inaanu ahanu muqafal habeena ama hacooya ama seegara waa inaanu noqonin nin markaa hadalka la socda oo markaa hadalka dhuuxi karaya oo hadhowta qori karaya waa inuu yahay wafuur caqlin wa jawdatu khatin baa ayaa ayana la sudhay likhad wanaagsan haddii hadhow lama akhrii kari waayo dad waxaan arkay wadaad ma waan arkay waxbuu qoraa isaga lafdiisa akhrii kari waayo hadhowta wuxuu qoray iska daayna cid kale akhridee isaga lafdiisa ayaa akhrii kari waayaya markaa qof far wanaagsan weynaya markaad aragto midaan isaga akhriyi karin ama adiga aanad akhriyiba karaynin ama dee isagoo masalan gacan ku haya hadduuba xanuunsado ama dhinto dee waa inka kale ka qaada ee ka dambeeya uu sii qori karaa oo la akhriyi karaa hadduu laakiin qof aan waxba garanayn inuu yahay markaa isagana looma baahna wa mutarjiman ayuu yeelan wayatakhidu waxaa kaloo yahay mutarjiman miduu turjumo u fasiraa dadkan haysta luqooyinkooda siiba luqooyinka u badanee dee meeshaa inay yimaadaan laga yaabayo waa inuu markaa cid u turjumto oo u fasirta u hayaa oo masalan dee haddii masalan isagoo afganuu yaqaano af aan ahayn dad badanoo ku hadlaya ay jiraan waa inay cid u turjumtaa meesha joogtaa wa shardigu kaa mutarjimkaa shardigiisuna waa cadaalatun kaa lafdiisu waa inuu caadil yahay ilaa haddii kale wuxuu sheegay waxaan ahayn buu kuu sheegaya wa xorriyatun xornimo ayaa la shardiyaa addoonno ma noqonayo wa cadadun tiro ayaa la shardiyaa oo waa inay laba iyo wax ka badan mutarjimiintuna ay noqdaan walaa saxwaasaxwa way jawaasu acmaa tarjamatu jawaasu tarjamati acmaa mid indhala mutarjim waa laga dhigan karaa le'annu tarjamadu hadalkaa uu maqlayo ayuunbaa la leeyahay muxuu yidhi garsooraha oo kale ayaan indhala'aan loo oggolayn le'annu isagu waxaa la doonaya inuu kala garto ka wax sheeganayo ka loo sheeganayo laakiin mutarjimku isagu hadalkaa uu maqlayo cidduu doonaha ka soo baxee ayuunbaa la leeyahay fasl markaa inuu isagu arko waxba shardi maaha walasaxu asax waxa weeye walasaxu jawaasu acmaa mid indhala inuu bannaan yahay weeye markaa wejka ka hor jeeda asaxa waxa uu leeyahay ma bannaano sii shaahidka oo kale mid indhala inuu mutarjim noqdo nabigana sala allahu calayhi wasalam dee dad markaa mutarjimiina ayuu markaas lahaa sida zayd ibnu haabit oo kale luqada cibraaniyadda yuhuudda ayuu markaa faray sida abu daawuud warinaya inuu soo barto markaa waanu bartay oo bilbarhkeeda ayuu ku bartay isaga kutubtooda iyo qoraalladoodo dhan u akhrin jiray washiraadu cadadin cadad iyo tiro ayaa la shardiyaa laba iyo wixii ka sii badan fii ismaaci qaadin qaadi maqashiintii bihi isagaa sababun dhaga culays ku jiro sababku dhegala-aan loogama jeedo li'annu qaadigu inuu samiic yahay waynu soo maray in wax maqlayo laakiin waxaa loo jeeda yar dhaga culays hadduu xoogay yar dhaga culus yahay oo dabeetana hadalkii kor loogu qaadayo cidda maqashiinaysee hadalkaa u sheegaysa waa inay laba iyo wax badan yihiin laba iyo wax ka badan weynay yihiin waayu washtaraadu cadadin in la shardinayo waasax fii ismaaci qaadin bihi sababun dhegalaan ay ku sugan tahay taanigu wuxuu leeyahay maya oo taa hore tarjama ayay haydeen tan hadduu mid buu noqon karaa waxay leeyihiin hadduu hadalka dooriyo dee dadkan dacwoonaya ayaa qabsanaya oo odhanaya markii hadalkii uu dooriyo waxba inay tira yihiin iyadoo looma shardiyo wayatakhidu garsooru wuxuu samayseen diratan dira waa ul lita'diibi wax ku edbiyo dee hadduu markaa mideebdarro sameeyo kaga yar qow siiyo ayuu markaa samaysanayaa cumar bin khadaab ayaa markaa diradaas iyo markaa ushaa ayuu markaas lahaa wuu ku edbin jiray waxaana la yidhaahdaa ushiisaas ayaa ka haybad badnayd seefdii xajaajuu dadkii la dhici jiray taas iyo markaa ka haybad badnayd wa sijnan jeel ayuu samayseen liadaa'i xaqin xaq gudiddii yacnii si markaa qofkii dee xaqa iska bixin waayo markaa loogu tacsiiro jeel ayuu u samayn weli tacsiirin iyo ganaaxi waayo cumar bin khadaab sida ibn abi shaybe musanafkiisa uu ku soo saaray bayhaqina sunan kubraha ku soo saaray maka ayuu daar afar kun oo dirham uu ka siiyey dabeetana jeel ayuu ka dhigay wayustaxabu waxaa la sunnayaa kownu majlisihi inuu yahay fasiixan mid ballaaran baarisan mid muuqda waa inuu yahay masuunan mid laga ilaaliyo weyni min adaa xarin kulayl dhibtii iyo bardin qabow markaa dhibtiiba laa'iqan waa inuu yahay mid u cunnama bilwaqti waalqadaa wakhtiga la jooga iyo garsoorkaba laa masjidan maya wayukrahu waxaa la karaysa an yaqdiya inuu xukumo fii xaali qadabin wajuucin xilli cadha ama gaajo wa shabacin iyo dherg mufridayni oo xadguduba iyo wa kulli xaalin xaalad kastoo yasuu'u khuluquhu fiihi khuluqiisa iyo dabeecaddiisu ay xumaato wayundabu waxaana la sunneeya an yushaawira alfuqahaa fuqahada inuu la tashado waxa uu sheekhu leeyahay wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa kownu majlisihi qaadiga majliskiisa ee meeshuu fadhiisanaya fasiixan inuu yahay meel waasicahoo ballaadhan hadday meeshu cidhiidh isla noqoto yacni waa laysla dhib mudanayaa dabeetana marka laysla dhib muto dee inaga dhammeeya ama inaga soo gebagabeeye ayuunbaa markaa xaalku noqonayaa baarisan waa inuu yahay meel muuqata oo markaa cid alliyaaliya ciddii doontaa ee ama mid qariiba ha ahaado ama mid meesha deggan ha ahaadee markuu arka uu garanayo markaa halkii garsooraa inay tahay waa inuu yahay masuunan mid laga ilaaliyey waa inuu yahay min adaa xarin xilliga kulaylka kulaylkiisa wa bardin qabow dhibtii waa in laga ilaaliyey oo hadday xilli kulaylo tahay meel lagu gubanayo waa inaan ahay meel daaqada iyo wax la yska furayo marwaxadii waa inay leedahay hadday markaa xilli qabow tahay dee meel dugsi oman lagu qarqaraynin waa inay tahay laa'iqan waa inay tahay bilwaqti wakhtiga la joogo meel u cunnantaa hadday markaa xagaa tahay oo dabeetana guri markaa dabayl xagaada u jeedo fuuda ay hayso ay soo gelayso oon mid laysmaqlayno markaa indhaha markaa ay kaga wada rogayso ciid dee ma habboona markaa wakhtigii kuma habboona laa'iqan bilwaqti walqadaa'i qadaaga iyo garsoorkana dee meel ku habboon waa inay tay ma meeshaan ku habboonayn waa maxay laa masjidan masjid ayada in garsoorkii loola fadhiisto ayada markaas maya oo in masaajid xuunka laga dhigto iyo majliska meel loogu fadhiisto waa karaaho li'annu majliskaa garsooruhu kama madhna buuq iyo codkoo kor loo qaado dad waalan baa la keenaya kuwa markaas yaryar baa la keenaya dumar caadale baa la keenaya yacni xataa xoolo la ysku haystaa la keenaya dee masjidkiina waxaasoo dhan waa laga ilaalinayaa oo nebigu sala allahu alay slam ninkuu arkay isagoo baadiya ka yaboohinaya wuxuu idhi ninka aragtaan isagoo baadi masaajidka ka yaboohinaya waxaad tiaa laa radda allaahu calayka idaallatak laa radda allahu calayka ilaahay kuuma soo celiyo fa in ilmasaajida lam tubna lihaada masaajidda looma dhisin in wax laga yaboohiyo looma dhisin haddayse dhacdo qadiya ama dhowr qadiyo isagoo masaajidka jooga waa la isqabsayba isagoo masaajidka jooga dushiisa la ysku qabsada berrina laysla gaari maaye kuwan haddii laysku sii daayo dee kawbay iska siinaya mayna kaw iska siiyan baba laga baqayaaba berri kaalaya isla gaari maayaan hadday ku qabsata markaa haddii masaajidka dhooxdiisa ayuu u fadhiisanu markaa ku kala saarayaa arrimaha markaa dhacay ee nebiga iyo khulafadiisii inay masaajidka ku kala xukmiyeenna arrimahaas ayaa lagu xambaaraya waxa waxyaalo ku qabsaday ayay ahayd kadaalika haddii markaa dee meeshii masalan dee ama ay biyo iyo roob iyo imtixaan ka dhaco dee markaa masaajidkii oo kale wuu u fadhiisan karaa wayugrahu waxaa la kalaysaa an yaqdiya inuu xukmiyo fii xaali qadabin xaalo cadho wa juucin gaajo wa shabaacin iyo dherag mufridayni oo xadguduba aad buu u gaajaysanyahe ama aad buu u dheragsanyahe ama aad buu u cadhaysan yahay ayada inuu xukmo waa la karaysaa iyo wa fii kulli xaalin xaalad kastoo yasuu'u khuluquhu fiihi khuluqiisa iyo dabeecaddiisu ay xumaanayso sida markaa isagoo xanuunsanaya isagoo calooshu xanuunaysa isagoo muruga jirto isagoo oo luloonaya waxaa la doonayaa garsooru inuu soo jeedo waxaa la doonayaa inaan yacni maskaxdiisa in yar oo warwara ama mashquuli aanay ku furnaanin inuu dhegaysto hadallada markhaatiyada maskaxdiisu u furan tahay baa la doonaya xaalad kasta oo markaa khuluqiisa ama dabeecaddiisu ay silan tahay ama mashquul kale jira ama hawl kale ama walbahaar kale jirana waa karaahiya baa la leeyahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidkaa saxiixa ee imaamu bukhaari uu warinayay iyo muslim laa yaxkumu axadun bayna anayn wahuwa qadbaan qofna yuu xukmin laba dhexdood isagoo cadhaysan ama laa yaqdi xukmin maaye buuli xadiid kale oo isagana isnaadkiisu saxiix yahay abu cawaaraw musadkiisa ku soo saaray nebigu sala allah ala sl wuxu uhi laa yaqdi alqaadii wahuwa qadbaanun mahmuum isagoo cadhaysanoo hamaysan walaa musaab isagoo la asiibay walaa yaqdii wahuwa jaayicun isagoo gaajaysan nayuu waxba xukmin li'annu intaasoo dhan inuu markaa dee dedejiyo amaba yacnii uu si fiican markaa uga bogan waayo oo markaa dee waxaan jirin uu xukumo ayaa looga baqayaa ha iska joojiya markay xaaladda jiraanoo ballan kale ha u qabto wayundab waxaa la sugay an yushaawira alfuqahaa fuqahada inuu la tashado dadka fiqiga iyo aqoontana inuu la tashado waayo ilaahay baa nebigiisa moxameda washaawirhum fi lamri ilaahay baa dhi la tasho wa amrum shuuraa baynahum nidaam alqadaagii nidaam alqadaa fi sharica alislamiya barkidood aan dhigaynin waxaabuu isagu markaa soo naqlinayay qaadiga lagu ogaaday inaanu la tashiba samaynin in markaa xilkaba laga qaado waa in markaa qadadu dhexdooda ay wada tashaan waa inay ciddii kale markaa aqoon bidayaan inay la tashdaan baa laga maarmaana waayo qofku yacni qof ra'yigiisa uun ku socday waa nin orgi rartay ayaa la yidhi markaa wa an laa yashtariya waa inaanu iibisanin wayabiica waa inaanu binafsihi nafahaantiisa walaa yakuuna lahu wakiilun macruufun wakiil la yaqaanaana waa ynaanu sugnaanin fain haddaa ilayhi hadduu u soo hadiyeeyey man lahu khusuuma mid markaa dood iyo dacwad leh ow ama lam yuhdi qablo hore aan ugu soo hadiyin jirin qabla wilaayatihi lam yuhdi qabla wilaayatihi xaruma qabuuluhaa inuu aqbala ayaa ka xaaraana wain kaana yuhdiya hadduu hadiyayn jiray walaa khusuumata hadda markaa khusuuma iyo dood iyo muran uu leeyahayna aanay jirin jaaza waa bannaanyah biqadlilcaadati caadada qadarkeedii walowlaana an yuhiiba calayha inuu ka hawaabiyo oo wax uga celiyo ayaa weliba wanaagsan wuxuu leeyahay sheekhu weyndab waxaa la sunay an laa yashtariya inaanu iibsanin wayabiica binafsihi nafdiisana aanu u iibin hadduu doonayo inuu wax soo iibsayo isagu yuu soo iibsanin hadduu doonayo wuxuu leeyahy inuu iibiyo isagu yuu iibinin si aan qalbigiisu ugu tacalluqin si aan dadkan uu wax ka iibsanaya ama uu wax ka iibinaya muxaabaad iyo eexasho aanay ugu samayninoo oo markaa masalan dee wixii ay ka iibinayeen aanay ugu jebinnin ama wixii ay uu ka iibinaya isagoo aanay ugu dallicin si markaa ha dhowto dee markaa ciddii waxaa u sabaysay oo isaguna ugu exdo wa an laa yakuuna lahu wakiilun macruuf waa inuu wakiil samaysaa markaa wuxuu doonaya inuu soo iibsaa u soo iibisaa wuxuu iibinayana u sii iibisaa wakiilkaasina wa an laa yakuuna lahu wakiilun macruuf waa inaanu wakiil macruufa yeelanin hadduu wakiil macruufa yeeshana dee isaga lafdiisii ayaa markaa muxaabaadkii eexashadii loo samaynayaayo deetana hadhown baa loodhan balkaale naga yar wasee hadda qaadigii sida fiicanayn wuxuugu iibin jirnay fa in ahdaa ilayhi hadduu soo hadiyeeyo man mid lahu khusuuma miday hadda cid is haystaan oo dacwadi u furantahy baa u soo hadiyeeyey ow ama lam yuhdi qabla wilaayati khusuumaba male iyo hadda dacwadu furani ma jirto laakiin lam yuhdi qabla wilaayati intanaan xilka loo dhiibin ka hor waxba uma soo hadiyin jirin mar hadday saatay xaruma qabuuluha inuu hadiyaddaa aqbalaa waa ka xaaraan waayo hadaaya alcummaali quluul nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi beehaqi ayaa warinaya waa xadiid saxiixa dadka cumaasha waxaa loo hadeeyaa waa quluul iyo khiyaano hadaaya alcummaali suxtun waa xaaraan baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi kaana markaa isagana waa xasanun likhayriha iyo xadiidkaana lagu tilmaamay le'anno afwaxunay xishoobay noqonaysayoo ninka maanta wax ku siiya berrito markuu ku hor yimaado waxa weeye waad u eexanaysaa uun wain kaana yuhudiya hadduu haddaba hore ugu soo hadiyeyn jiray waa nin dabadaha markuu ka yimaado waxoogay alaabooyina buu u keeni jiray walaa khusuumata hadda wax dacwadu leeyahayna ma jirto jaasa biqadril caadati hadday intii hore u keeni jiray unay tahay way bannaan tahay eeg hadda waa saddex arrimood waa inuu hore ugu soo hadiyeyn jiray waana inaanu hadda dacwad iyo muran aano lahayn aanu cid kula jirin waana inaanu soo kordhinnin hadduu macawisuu keeni jiru laba macawisood ka soo dhigay iyada waxaa laleeya imka xilkan dow awgeed buu u kordhiyey markaa aqbali maayo ee hadduu hadiyin jiray in kaana yuhdii walaa khusuumatana aanay jirin jaaza waa banayay biqadri caadati intii caadadae hore ay ahaan jirtay walowlaa an yuhiiba calayha weliba waxa wanaagsan inuu ka abaaliyo oo isagana wuxuuga celiyo mar hadduu maanta qaadi yahay si aanu waxbaba kuugu sheegan waxoogay uu ku hadiyeeyey adna waxoogay inaad uga celiso oo tidhahda bal aniga lafdaydu hadda way iska yarladnahay oo dee halkan waxoogay ka qaatae bal hadda hadda intan iskaga yeeshaahee ayaa markaa wanaagsan bay leeyihin markaynu taa ay ka hadlayaan culimmadu inay saa uga fogaynayaan kuwan dadka cagagsanaya ee markaa dee laaluusha ka guranayana maxaad u malayn markaa xaalkoodu markaa waa bariga dhexe walaa yanfud xukmu wallahu aclam halkaa inoogu joogo